Ceelka Mandheero oo ka mid ahaa ceelasha ugu wanaagsan ee ku yaala degmada Xudur oo ay dadka iyo xoolaha biyaha ka cabi jireen ayaa hadda u muuqda mid guray kadib markii jiilaalka uu daba dheeraaday durbana dadka iyo dunyada saameyn ay ku yeelatay dadkuna ay weli rajo ka qabaan inuu biyo keeno maadaama uu ceelku ahaa mid lagu gudbi jiray xiliyadan oo kale shacabka ku dhaqan degmada Xudur ayaa hadda wajahaya biyo la-aan aad u daran sidoo kalena waxaa saameynta dareemay dadka xoolo dhaqatada ah kuwaas oo xoolaha biyo ka waraabsan jiray taana ay halis ku tahay dadka iyo dunyada maadaama noloshu ay biyo tahay Maxamed Sheego oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay sababta keentay guritaanka ceelka Dheerni ceelkiina saarnaynay deegti una saarnaynay tanahay biyuhunana kulukulanne sababteenna abaar ka dheerati waddanka abaartis badan anaga og bis degmada la jeerti geedi luwaaye haani koraan luwaaye haani hoosana ilaahay muqaadiri luwaaye ceelku unahaftireenna ceel maan dheeri dheere afwiiliyu kii hudur dhammadina liska kooy ilaahay la isticmaare dadi diinyo deegaanka uu dheer uu dhowdhateen aan ku oroorayo dalad i baadininiska nadi eela daladka gohaan meel kasta dharkii idka jara hindhinaan haada dhatiyo goh kinaniska koyayahay hata haalshay inuusu dhamiinay udhurusha rafad aani shantii nafarina nisheena shansaadika deeriyahay may wajahaana ini oo sawayaal kale oo eelduurada bahaan bulsho antuna biyu ku waayaan kalaas nagati margan hagaaski intilisheeni diini waa adiiwaay ini berkahatuna diini kuweydi dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka dhaansan jiray ceelka oo isugu jiro xoolo dhaqata iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dhibaato badan dareemayaan iyagoona codsaday in ceelo loo qodo gobolka oomba ka taga rag xalay sagaal saaci bar yimidba ceelka jooga waa u jeedaan inaan oomanahay riyad baan u baahannahay loo qodo ceelasha waa maadada koowaad maadada labaad nolol ma jirto wax nolol mar haddii biyo la yahay nolol ma jirto nolosha koowaad waa biyaha marka adduun weynaha iyo ilaahiya guriga dowladda koonfur galbeed federaal ba waxaan ka codsanaynaa inna lala soo gaaro macnihii biyo iyo daawo iyo ilaahay waa kureeya xalaa wixii naloo heli karo